الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع النفاق نفاقي أنواع دي سوايا مداني النفاق النفاق النوعاني ولو نوع ictiqaadiyun mid ictiqaad loo nisbeeyey waaye iyo wa camaliyun mid camali loo nisbeeyey camal loo nisbeeyey annifaaqu nifaaq ala ictiqaadiyu ictiqaadka loo nisbeeyey sittatu anwaacin nocyaalo oo lix a waaye saaxibuhaa anwaacdaasi saaxiibkeedana min ahli darki jaranjaradii dadkeedu ka mid noqonayaa darkigaas alasfali hooseynta badnaa darkigaasoo min annaari naar xaggiisii ka ahaaday al awalu midka koowaad takdiibu rasuuli rasuulkii beeniintiisa waaye sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama athaani midka labaadna takdiibu bacdi maa kii qaarkiisii beeniintiis waaye jaa-a la yimid bihi maaga alrasuulu rasuulkii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam annooc athaalith nooca saddexaadna bugdu rasuuli rasuulkii necbaashidiisii waaya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama alraabicu nooca afaraadna bugdu bacdi maa kii qaarkiisii necmaantiisi waaya jaa-a la yimid bihi maaga alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam alkhaamisu midka shanaad almasaratu ku faraxid waayo biinkifaadi diini rasuuli rasuulkii diinkiisii hoos u dhaciisii lagu faraxo sala allahu calayhi wacala alihi wasalam assaadisu midka lixaad alkaraahiyatu ka hasho waayo biintisaari diini rasuuli rasuulkii diinkiisii guulaysigiisii la karaahiyeysto sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama annowc annifaaq alcamaliy khamsatu anwaac ayib musanif raxmat ullaahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa nifaaq ayib nifaaq ayuu kaga hadlayaa wuxuu uu yahay waxaan uga hadlaynaa anakan insha allahu tacaalaa shan arrimood waxaan kaga hadlaynaa shan nudqo ama shan arrimood tacriifuhu iyo taqsiimuhu iyo xukmuhu iyo min ayna yanbutu iyo mithlu mathalu lmunaafiqi iyo mathalu almunaafiqi waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tacaalaa shan arrimood arrinka koowaad tacriifu nifaaq arrinka labaad taqsiimu nifaaq arrinka saddexaad xukmu nifaaq arrinka afraad min ayna yanbutu nifaaq arrinka shanaad mathalu lmunaafiqi kuw waxaan dhahnay tacriifkiisii aan ka hadlaynaa annifaaqu wuxuu leeyahay luqa iyo wastilaaxa tacriifkiisii maxaa waay haddii la yidhaahdo ama laga hadlo tacriifu nifaaqi wuxuu leeyahay luqatan iyo istilaaxan luqatan tacriifu nifaaqi luqatan markii la yidhaahdo huwa mukhaalafatu lbaatini lidaahir huwa mukhaalafatu albaatini lidaahiri huwa مخالفة الباطن للظاهر وشرعا أم اصطلاحا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر النفاق وحليه تعريف لغة واصطلاحا أه لغة وحال هذا أي دهن علماء مخالفة الباطن باطنك خلاف الديسواية أو خلافه للظاهر ظاهر بصرف baadinkii oo gudihii oo qalbigii iyo ayaa laga wadaahe qalbigii inuu khilaafo muuqaalka sare jirkiisii jirku wuxuu leeyahay daahir iyo baatin soo ma baatin waa gudaha daahirna waa bannaanka idan waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu lbaatini baadinkii oo gudah ahaa qofka qalbigiisi iyo hoos ah khilaafadiisi waaye oo inuu khilaafo lidaahiri qofkii jirkiisii bannaanka ah qofkan daahirkiisii markii aada fiiriso iyo wixii asiga baatinkiisii ku jiro ay kala duwan yihiina la yidhaahdaa sida daahirka loo melaynayo hoos ka bedelan tahay ay iskhilaafsan yihiin daahirkiisii iyo baatinkiisii luqa ahaan nifaaqtaasaa la yidhaahdaa culamada qaar waxay dhaheen maahuudu min nifaaqi lyar min nifaaq من نافقاء اليربوق فعلى قصو قاطع ده النفاق أصل كيسي لغان مأخوذ من نافقاء اليربوع فهي دهن وعلى قصو قاطع من نافقاء اليربوع مأخوذ من نافقاء اليربوع يربوع bahalka la yidhaahdo godkiisii ayaa laga soo qaatay ay dhaheen maakuudun waxaa laga soo qaatay min naafiqaa'i lyarbuuci yarbuuc bahalka la yidhaahdo hee godkiisii iyo duleelkiisii ayaa laga soo qaatay yarbuuc maxaa la yidhaahdaa yarbuuc waa xayawaan ka yar jiirka ama doolaha wuu ka yaryahay dhulkuu galaa waa qodana goduu samaysanayaa ama waddo waddadiisiina laba ilbaabay leedahay laba boos meel meeshii muuqatay asaga marka hore ka galayo la arkaayo loo jeedo waay meel kale ayaa duleyshanaya markaasi meel kale ayuu duleeshanayaa daahirna kama dhigaa wax yar ayaa bannaankii usoo dhaweynaya toosna uma meeshii me meeshii hore laga soo galayo oo kale kama dhigaayo wax yar af yara u samaysanaa haddii meeshii hore laga soo galay ase ka soo galay looga yimaado xagee ka baxa meeshii yaraydee fud ka dhahaa waa baxa adigana markii hore ma arkaysid meeshana god ama wax is leedahay wax god ku jira isma dhahaysid laakiin meeshii hore laga soo galay waa muuqata god waay waxaad dhehaysaa marka meeshin wax ku jiro soo bixi haddii aad si- ka- kaa soo cararo meeshii soo galo godkii waad arkaysaa haddaad dhahdo qod meeshan baalkan soo saar markaas dhawaa galu soo gaaray xaggaasa fog ka dhaha waa cararaba ma bagaaraysid yarbuuc la yidhahdaa dheelana waa la yidhah dheelo u naqaana maa u taqaana maqaana dheelo ma taqaana ay maa u taqaana ya ya firinfir maya firinfir maaha firinfir kan waxaa waaya doolu ogyahay jiilo ogyahay wax yar og yare waa qurxoon yahay dhoqortiisa haddaad aragto isaga dhan waxaa waaye gacantaada mar haddii soo galo waa iska wadba maanta dhan iska wado iska dhahaysa sidee u qurux badan yahay ay bismaa lakum baab darar ay ma utaqaan idinka anaka doolo waxaan u naqana idinkaas ninkaas ee gadaalkaas kan kan kan ninkaas ha magacaadi axmed ay axmed maxaa utaqaanaa ya walo ahe horta ma la fahmi kaas geed khatar waay meeshii laga galo meesha ka baxa meeshii la qabto meesha bahalkan kalena waa isagana saas oo kale waay maxaa la yihahdo tuka u naqaana idinka waa u taqaanaan hee dabagaal maya ma taqaana dabagaale isagana saas waa u dhow yahay muhiimad waa saas horta ma la fahmay saas waay bes ma- culamada qaar waxay dhaheen nifaaq waxaa laga keenay hee min naafiqa ilyarbuuc ay dhaheen kaas luq ahaan waaye istilaaxan waxaan dhahnay ee idhaaru lislaam nifaaq waxaa la yidhahdaa huwa idhaaru lislaami islaam soo muujintiisi yaa la yidhaahdaa iyo wa ibtaanu lkufri gaalnimo qarsashadeeda hoos lagu qarsado qofku inuu soo muujisado islaamnimo uu qarsado gaalnimo ayaa la yidhaahdaa sharcan ama isdilaaxan النفاق هو إظهار الإسلام إسلام كي soo muujintiisa la yidhahdaa soo muujisashadiisa in qofku soo muujisado iyo wa ibdaanu lkufri gaalnimo qarsashadeeda oo gaalnimad gaalnimadii in la qarsado ayaa la yidhaahdaa kaas wuxuu ahaa tacriifkiisii luqatan wasdilaaxan amaa taqsiimkiisii sida musanifku noo sheegay waaye laba nooc waa nifaaq annifaaqu noocaani waa laba nooc kama badna min xaysu alcumuum markii la fiirsho si guud ahaan labadaas waa annifaaqu nowcaan waa laba nooc ictiqaadiyun iyo wa camaliyun labadaas ictiqaadiyun min ictiqaadi ah iyo wa camaliyun ictiqaad maxaa loo dhaha looga nisbeeyey ya-da waa yaa u nisbe sooma maxaa yeelay qalbiga ayuu ka dhacaa camalina waa la yidhaahday ayadana waa ya-da ku jirto waa yaa-u nisbe maxaa xaggee maxaa loo dhahay he jawaarixda ka dhaca laga wadaa jawaarixda ayuu ka dhacayaa idan taqsiimkiisiina guud ahaan labadaas ayuu uqiibsamaa ictiqaadi iyo waa camaliyun xukunkiisi xukunkiisii ayib midka ah camaliga xukunkiisii dib a udhigaynaa insha allah markii booskiisi aan gaarno ayaan ka hadlaynaa hadda laakiin waxaan xukunkii oon xukumaynaa hee midka ictiqaadiga ah falictiqaadiyu mukhriju min almillati bilkuliya falictiqaadiyu mukhriju min almillati bilkuliya xukunkiisii maxaa waay markii la yidhahdo kee waaye camaliga mase ictiqaadi ictiqaadiga ictiqaadiga xukunkiisa waxaad waxaad leedahay falictiqaadiyu mukhriju min almillati bilkuliya falictiqaadiyu midka ictiqaadiga loo nisbeeyey ictiqaadka loo nisbeeyey mukhrijun waa saaraya saaxiibkiisii min almillati diinta xaggeeduu ku saaraa bilkulliyati si oo dhammaan ah uga saaraa idan maxaa waaye xukunkiisii gaalnimo waaye nifaaq ictiqaadiga xukunkiis maxaa waaye gaalnimo waaye waa gaalnimo falictiqaadiyu mukhrijun min almillati bilkuliya min almillati bil كلية واحد من الملة بالكلية طيب اعتقادك نفاق اعتقادك اه إلهي تبارك وتعالى قرآن كيس واحد بدنا كل شيء منافقين تنا صفات ضوء قرآن إلهي واحد بدنا كل شيء هذا رنيس تعبيرها وقد هتك الله سبحانه واستار المنافقين وقد hataka allahu subxaanahu astaara almunaafiqiin wakashafa asraarahum waqad hataka allahu subxaanahu astaara almunaafiqiin wakashafa asraarahum fi lqur'aan وكشف أسرارهم في القرآن وذكر صفاتهم وذكر صفاتهم وذكر صفاتهم في سورة البقرة في سورة البقرة وسورة براء وسورة الأحزاب وسورة المنافقين وقد هتك الله إلهي وبريي سبحانه نزعناي أستار المنافقين منافقين تي أستريال كودي إلهي وبريي أو واقرريي وكشف وافيدي أسرارهم سروين كود sirarkoodina ilaahay waa feeday fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisii wa bayana sifaatihim sifaadoodana ilaahay waa caddeeyey fi lqur'aani wa sifaatihim sifaaddoodana waa caddeeyey fi suurati lbaqara suurat lbaqara dhexdeed suurat lbaqara gaar ahaan awelkeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala afar aayadood ugu horreeyo wuxuu kaga hadlay mu'miniinta labada ku xigtana gaalada asalka ah wixii ka dambe saddex iyo toban aayadood wuxuu kaga hadlay ee munaafiqiinta oo min annaasi man yaquulu aamana laga bilaabo ilaa laga gaaro yaa ayuha annaasu icbuduu aayadda ku dhammaanayso awalkeed waxaa laga hadlaya keliya munaafiqiinta ayib idan suurat lbaqara ilaahay saas ugu hadlay sirtoodii mabda-goodii waxay yihiin ilaahay waa kaga hadlay tabaaraka wa tacaala wa suurati bara ayadana ilaahay waa kaga hadlay sidaa daraaddeed maxaa la yihahda suuratu bara magacyaasheeda ka mid ah suuratu lmufaadaxa ayagaa lagu fadeexeeyey lagu ceebeeyey munaafiqiinta waayahay iyo wa suurati alaxzaab suurat alaxzaabna waa lagaga hadlay ilaahay waa ku caddeeyey shirtoodii baatilkooda oo ku sheegay wa suurati almunaafiqiin suurat almunaafiqiinna sidaas oo kale ayib marka kuwaasi marka waa aada ay u liidtaan wax ilaahay wax badan qofka ka megan galo inuu oo ka badbaadiyo wa inuu ku rido ama ku sifoo ilahay wax ka megan galo wa midii saddexaad aan dhahnay waa ka hadlayna maxay ahayd ha min ayna yambut xaggee ka dhasha horta nifaaq meesha ka dhashanaayo xaggee waayo min ayna yambutu nifaaq ibnu qayim ayaa ka jawaabay masaladaasi raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisii fi madaariji taalikiin la dhahaayo qaala ibnu lqayim في كتابه مدارج السالكين قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين زرع النفاق ينبط على ساقين زرع النفاق زرع النفاق ينبت على ساقين ينبت على ساقين على ساقين ساق الكذب وساق الرياء ساق الكذب وساق الرياء ابن القيم رحمة الله عليه وحليه كتاب في مدارج السالكين لدها يوه zarcu nifaaqi nifaaqa abuurkiisii hee yambutu waa soo dhashaa calaa saaqayni laba saaq dushoodii nifaaq haddii aada aragto abuurkiisii wuxuu ka soo dhasha uu dhahay laba saaq saaq baa la yihahda soo maa adig saaq maxaa waay saaq mataqaanid waltafat isaaqu bisaaq ma waay ha saaqa saar ah awska saaqan ku dhahay saaq jilibka hoostiisa haye saaqa gawa laantee laanti saas u bahaysaa haye li ha kaas kaasa hoog xoog hagee waay muruqa lugta jilibka iyo lugta waxay u dhexeeyaa la yidhahdaa haye ninkaas ya gedahee gedahee saarka saarkiisa haye waa xabs shaanshada waay waa saas meeshu qofku ku istaagan yahay xaggee waay lugta wixii ka sare ilaa jilibka dhexdooda maxaa la yihahdaa shaansho soo ma ama xoog qof dad qaadna xoog u yaqaanaan saa taas waayahay geedaha laamahiisii maahane salkana maahan intii udhexaysa maa la yihahdaa saaq soo ma isagan xoog waay oo ku taagan yahay xooggiis meesha ku jira muruqiis meesha ku jiraa geedka muru muruqiisii meesha ku jiraa marka meesha oo ku istaagan yahay oo ka dhalanaayo oo ab- ee, abuurkiisii ku istaagan yahay ayaa ayuu rabaa inuu sheego wuxuu leeyahay zarcu nifaaqi nifaaqa abuurkiisii hee yambutu waa soo dhashaa calaa saaqe ala- calaa saaqayni laba saaq dushooda ah, laba shinsho dusheeda ama laba xoog dushiisii ayuu ka soo dhashaa haye saaqil kadibi xoogga beenta waa beenintii shansha- shanshadeedii waa iyo wasaaqi riyaa-i riyaa-gii statuskii ee saaqiisii labadaas saaq ayuu ku taagan yahay nifaaq haddaad aragto qof ku dhacay labadaas mid ka mid ah ayaa ku taagan yahay tagdiib beeniin xaqa la beeniyo ama status cibaadadii iyo wanaaggii lastuso labadaba mid ka mid ah hadday kusoo galaan saaqi nifaaqi waa kugu jiraa iska ilaaliya waa status ma la- ma ma la timaaday hal lug ayaa haysa oo ku taagan yahay nifaaqi takdiibma ku darsatay labadii lugood nifaaqi waa ku taagan tahay haddaba waa halis in la iska ilaaliyo waayo, labadaba in lala dagaalamo waayo waa halis ilaahay naga badbaadiyo maxaan odhanaa kii shanaad mathalu lmunaafiqi soo ma nebiga calayhi salaatu salaam munaafiq wuxuu ka bixiyey tusaalo tusaale ka bixiyey nebiga calayhi salatu salaam nifaaq muna- eh, ninka munaafiq ah tusaalo ka bixiyey مثل المنافق تصالك به وايه وحضرنا يسأل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين مثل المنافق م- المنافق المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين المنافق مثل الشاة alcaa'irati caayirati yaa alif gaab dushii laga saaraya iyo raa iyo tagaab alcaa'ira bayna alghanamayn kama qaala nabiyu sala allahu alayhi wala alihi wasalama kama qaala nabiyu sala allahu alayhi wala alihi wasalam كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ماشي يا سيدي، قدر- قدر- قدر- قدر- قدر. طيب ما- مث- مثل المنافق كمثل الشاة الع- العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة تعير تعير taciiru ilaa haadihi mara wa ilaa haadihi mara taciiru ilaa haadihi mara wa ilaa haadihi mara taciiru ilaa haadihi تع- تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيهما تتبع ولا تدري أيهما تتبع ولا تدري أيهما تتبع رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ayib waxaan dhahnay mathalu lmuna- almunaafiqu munaafiqa mithlu shaati ri oo kale way ri alcaa'irati ee ku yeerayso bayna alghanamayni laba ari dhahdood alcaa'ira ku yeerayso bayna alghanamayni laba ari dhexdood oo kale waay كما قال النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق منافق السفديس مثل ما بعثني الله مثل ما هو سفوي سيسوي مثل هذا هو لغوضة سفو هي لغوضة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل سفوي ee mathalu lmunaafiqi munaafaqa sifadiisii ee ka mathali shaati ri sifadeedii oo kale waay ri sifadeedii oo kale waay shaatidaasoo al caa'irati ku yeerayso bayna khanamayni laba ari dhexdoodii waay ari halkaasuu jiraa mid kalena halkaasuu jiraa ayadana waxay dhex taagan tahay labadii ari dhexdoodii ri'dan maxay rabtaa orgi orgey rabtaa ri'daasi meeshaasi ku taycarayso ku yeerayso ee orgey rabtaa arigan orgigiisi meeshi waa ku dhex qaylina arigaasina orgii ku dhex qaylina aydin orgey rabtaa ma kana aadaysaa odkii isweyn yahay maskaas aadaysa odkiis wen yahay nina rabtaa iyada soo maa saas waay ayada saasay rabtaa wax kale ma aha munaafiqina saas oo kale waay wuxuu dhex taagan yahay gaaladii iyo muslimiintii dhexdooduu joogaa gaaladana toos uma raacayo hee muslimiintiina toos uma raacayo dhexduu jooga waa sifo liidata soo maa ray orgi rabta oo kale munaafiq ilahay aan ka magan kalin waa halis marka mithalo kamathali shaati laayira bayna ghanamayn taciiru ama taycaru saas noo dhahay taciiru ama taycaru waxay u yeeraysaa ilaa haadihi tan oo ghanamadan xaggeeda maratan mara u yeeraysa u cararaysa haggiisi وإلى هذه تنحقنا مرة وعريسة تاسو كيلو ولا تدري من أغا أيهما لوداسي أريمت كذا تتبع الرئيس كان ما راعدا مسكن كان ما راعدا مسكن كان ما راعدا مسكن شكاك أسوك جرتا مرافق نوساس هذيك بحي صوصة الإمام مسلم رحمة الله عليه بحنا كسو صاري حقي زي عبد الله بن عمر رضي الله عنه طيب انت اسمرك خلاصة دي هي مصر داعي إيه نفاقي واي فيري مركو الظلمرين معناها كان كتنبن وانو إيمان دونا إن شاء الله أنواع النفاق النفاق النفاق أنواع ديسي أما هذه تن أنواع النفاق واي نفاق أنواع ديسي واي النفاق النفاق النوعان لبن نوع واي اعتقادي واي اعتقادي إيو وعملي واي اعتقادي وبدل نوعان لغا بدلا وعملين واعتقادها كو عدفن تهاي اعراب اهان وبدل اسك الالي بدل او كلو فصل مر النفاق النفاق النوعان لبا نوع اعتقادي اعتقادي وعملي عملي وايا نوعاني سيدي لو فسرية لو فسر أيانا بدل هذا المغشوف نوعاني واي لو نوع اعتقادي واي اعتقاد مد لو نسبي وعملي واي إيو عمل مد لو نسبي اعتقادي محل لو دهي أي في القلب واي وعملنا أي في الجوارح واي أي كتعلقها سيدا سالونا النفاق النفاق نفاقي نفاق سؤال اعتقادي اعتقادي لو نسبي ستة أنواع لح نوع واي أما النوع يالو آه لح واي مid kasta gaarkiisa u qaybsamo midka kalena waa qaybsamaya shan u qaybsamaya kana li- lix u qaybsamaya mid kasta gaartiisa u qaybsama saaxibuhaa saaxibu lanwaaci anwaacadan saaxiibkood lixdan saaxiibkood maxaa laga wadaa saaxiibkood mid ka mid a qofkii sameeyaa la wada ku dhaco ku sifoowa saaxibuhaa saaxibu lanwaaci anwaacdan saaxiibkooda min ahli darki hee jaranjaradii uga hooseysay dadki ama jaranjaradii dadkeedu ka mid yahay addark waa boos waa jaranjaro naartu waxay leedahay darakaat jannada wa- jannadan waxay leedahay darajaat darajaad ayay leedahay jannada darajaadana waa mid sare koray aada darajaad darajada koowaad daraja jaranjarada markii mii la saaro hal luga la qaadaa soo maha lugtaasi markii meeshii la saaraayo waa hal darji midda ku xigtana darji kale midda ku xig- ku xigtana darajo ilaa kor la aadayo waxaa la yidhahdaa sulamtu waxay leedahay darajaad marka jannadana mid ugu hoose la- la- mid ugu hoose ayaa jirta taas laga bilaabo kora loo aada marka jannada waxay ahayd kora la aada darajaad waay marka darakaadna meesh ugu sare ayaa laga bilaabaya hoosa la aadaa tan ugu hooseyso way midda koowaad hal darako midda labaad hal darako midda kale hal darako hoos way jaranjarada korkeed markii aad tagto markii soo degayso meesha kore markii lugta ka soo qaado soo intee soo- xaggee soo aadaysaa tii kale daraka waay tii kale daraka waay tii kale daraka waay hoos u socota soo maha tan ugu dambe marka ayaa ugu xun jannadana tan ugu sare darajada ugu sare ayaa ugu fiican naartana tan ugu hoose ayaa ugu xun tan ugu saree buu u dhaantaba darajaaday leedahay ee darakaaday leedahay darakaadtii naarta laga hadla marka ilahan ka maganka saaxiibuhaa anwaacdaas saaxiibteeda min ahli daraki booski ama jaranjaradii hee dadkeeduu ka mid noqonayaa darakaasoo al asfali hooseynta badan darakaasoo min annaari naar xaggeeda ka ahaaday ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar darki iyo darak labadaba waa soo aroortay darak iyo darki إلهي ساسوق شيء من جد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما في الدرك الأسفل من النار لبض تاسو كم يدغون يا مركل لحظة مد كم يدغون في سما يبا هي مش نار وقرأ محادة يلي وقال اعتقاد نفاق سن اعتقادي واي دين تنوى كبحي كاس أنواع ذي كوترين أمرك مصنف رحمة الله عليه وحليه الأول النوع الأول النوع الكوبات تكذيب الرسول رسولك بين سوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي محمد بين سي ويأمد كوبات وانا تن أغه وين انت هذا ميشاني لحظاني تن أغه وين وايا تن هي أغه وين وايا حيالي النبي محمد هدي اللي بينيو معاك اللازمة diinkii alla oo dhan in la beeniyo alla la beeniyo ka dhalanayso allaha diinkiisii kulligiis in la beeniyo ka dhalanayso waay. taasna waxaa aada iska lahaa munaafiqiinta oo khaaliska ah ama khulaska ah waay. sida ka cabdillaahi ibni ubay ibni saluul رئيس المنافقين كوبي بن عبد الله بن ابي بن سلول وايهي تاس ومد كوات إلهي إن واحد بدن قرآن كيسي كل شيء مد داسي تنو كهلا سورة المنافقين أول كيد إلهي كهلا واي إذا جاء قوله تعالى إذا جاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلهي كل شيء إذا جاءك هذه أي كوي ماذا النبي محمد المنافقون منافقين تي qaalu waxay dhahayaan nashhadu waxaan qiraynaa innaka adigii nabi maxamedow larasuulullah inaad tahay rasuulka ilaahay inaad tahay ayaan qiraynay leeyihin afkaa saas ka dhahayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay innaka adigii nabi maxamedow larasuulu rasuulkiisa inaad tahay ilaahay waa ogyahay wallaahu alla yaclamu wuxuu ogyahay yashhadu dhe wuxuu ogyahay hee ina almunaafiqiin lakaadibuuna inay beenaalayaal ay yihiin been sheegayaa innaka larasuulullaahi waxay li- run ko- kama aha dhabka ma aha way ku beeniisan yihiin oo beentoodii way ilaahayna waa ogyahay way munaafiqiinta kuwaasi ilaahay ku ku sheegay waay taas ugu daran kaasna الثاني النوع اللبات الثاني نوع اللبات تكذيب بعض ما كي قار كيسي بينين تيسوى تكذيب بعض ما كي قار كيسي بينين تيسوى جاء لما دي بما الرسول رسول لما دي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كي أيضا هيسا al haddii ku jirto waxaad odhanaysaa rasuulkii al haddii ku jirin rasuul aad iska dhahaysaa laakiin al haddii ku jirto waxaad ufasiraysaa rasuulkii aad dhahaysaa takdiibu bacdi ma kii qaarkiisii beenintiis waaye jaa huwa ma jaa la yimid bihi maaga alrasuulu rasuulkii sala allahu alayhi waala ali wasalam kaasi wixii rasuulka nabi maxamed alayhi salatu salam la yimaaday qaarkiisii beenintiisi kulligiis maaha qaarkiisii qaarkiis haddaad beenisana waxaad ku dhacday nifaaq ictiqaadi nifaaq akbar sidaas waayahay kaas ayaa ayaad ku dhacday kan waa soo marnay nifaaqan oo kale ama qaar waxay nebi maxamed la yimaaday qaar ka mid ah beenintiisii inay naaqid min nawaaqid islaam inay ka tahay soo marnay saad naaqilkii saadis lixaad النوع الثالث نوع السدحات بغض الرسول رسولك هي وعروش دي سوا صلى الله عليه وآله وسلم إن رسولك الله عروضه الله حناغه لنعه وقالنمه وقال ربا إن لجعل هذا صمع إن لجعل هذا الربا هدي رسولك لربا إن لجعل هذا bedelkiisii necab soo galo la necbaado qofkaas wuxuu ku dhacay gaalnimo shaki kuma jirto waay bawdu rasuuli rasuulkii way carooshadiisii necbaashadiisi waaye sala allahu alayh waala alihi wasalam ayadana waa nifaaq ictiqaadi ah araabicu nooca afraad bogdu bacdi maa kii qaarkiisii u carooshadiisi waay bogdu bacdi maa kii qaarkiisii u carooshadiisi waay nacitaankiis waay jaa la yimaaday bihi maaga rasuulu rasuulka la yimaaday sala allahu calayh waala alihi wasalama rasuulka necbaashadiisii gaalnimo gaar ah waay wixii asaga la yimaaday qaar ka mid ah ee necbaashadoodana gaalnimo gaar ah waay kulligoosii loo caroodana waa gaalnimo gaar ah qaara la dhahay qaar haddii gaalnimo tahay hee kulligiis maxay noqonaa min baab dowla waay hadda qaar la sheegay bogdu bacdi maa kii qaarkiisii uu carooshadiisi waayey jaa-a la yimaaday bihi maaga alrasuulu rasuulkii sala allahu alayh waala alihi wasalama isagana waa soo marnay inuu yahay naaqil min nawaaqidil islaam gaar ahaan waa kusoo marnay naaqilkii shanaad soo ma kii shanaada kusoo marnay eeshaasi uu galaa alkhaamisu midki shanaad almasaratu faraxitaan waay farax waay farax almasaratu ku farxid ku farxid waay almasaratu bimacnaa assuruuro waay farax almasaratu ku farxid waaye maxaa lagu faraxaya biinkhifaadi diini rasuuli rasuulkii diinkiisii hoos u dhacigiis waaye rasuulkii diinkiisii hoos u dhici u dhacigiisii ah hoos u dhaco ee mid hoos maray noqdo laga sara maray isaguna hoos maray diinka gaalada kor noqdo diinka islaamkana hoos noqdo ku faraxitaankaasi lagu faraxo asigana waa gaalnimo islaamka iyo diin dadkiisii islaamka iyo dadkiisii inay hoos u dhacaan haddii lagu farxo faraxaas muxuu noqonayaa ictiqaadi nifaaqi ictiqaadi waa gaalnimo kaasa laga wada marka almasaratu ku farxid waaye biinkhifaadi diini rasuuli rasuulkii diinkiisii hee hoosu dhicidiis waaye hoosu dhicidiisi hoos maridiisii lagu farxo ee lagu farxo waayo sala allahu calayh waala alihi wasalam taasna munaafiqiinta iyo sifadooda ay tahay soo ma waa weynaa ilahi tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay wain tusibka musiibatun yaquuluu qad akhadnaa amranaa min qabl wayatawallahu hum farixuun in tusibka xasanatun tasuuhum wain tusibka musiibatun hee yaquuluu qad akhadnaa amranaa min qabl wayatawallaw wahum farixuun ma jeedaa in tusibka haddii nebi moxamed oo adiga ku asiibto aada hesho xasanatun libti iyo liibaank iyo guush aad ku soo hooyato gaalada aad ka badiso hee tasu hum way tasu way xumaynaysaa xasanadaasi hum ayaga waay guushii adiga soo gaartay way ka xun yihiin way xuseyn way xumaynaysaa waay way ka xun yihiin ma jecla wain tusibka musiibatun haddii adiga musiibo kugu dhacdana maanta lagaa soo badiyo maxaa yeele al- alxarbu sijaalon waay xarbigu sidiisii waa tooka tooka midna mus- marna muslimiinta laga badinayaa marna gaalada laga badinayaa laakin alcaaqibatu lilmuttaqiina marka dambe ciribta fi- fiican waxaa iska leh muslimiintu waay alxarbu sijaalon buu dhahay abu abu sufyaan xarbu sijaal xarbu waa tooka tooka qof mara laga laga badinayaa laakiin marka dambe waxyaa badinayaa muslimiintu waay marka maalintii adiga lagaa badiyo marka oo dagaalka aada hoobaha kusoo jabtaana laga wada muslimiinta wain tusibka haddii ku asiibto musiiba yaquulu waxay odhanayaan qad akhadnaa amranaa annaga amarkeen mar hore u qaadanay buu yidhi min qabl kuma jirin waaye si loo soo galay ma arkaysa maxamed iyo kooxdiisi wayatawalla way jeesaneen waxaan farixuun ayagoo aada ugu farxsan ujeeda diinka hee inuu raa hoos u dhaco yaa ku farca munaafiqiinta gaalada waay marka taasina waa halis asaadisu midkii lixaad alkaraahiyatu kahasho waaye biintisaari diini rasuuli rasuulka diinkiisii inuu guulaysto intisaar ee gargaar uu helo guulaysto waay intisaar guulaysi waay islaamka diinkii ama rasuulka diinkiisa inuu guulaysto uu sara maro ee kahashadeeda la kahanayo ayadana waa gaalnimo labadana waa isku dhow yihiin daliilkoodana kii hadda ayadda aan sheegayna labadaba soo galayaan alkaraahiyatu asadisu midka lixaad alkaraahiyatu kahasho waay biintisaari diini rasuuli rasuulka diinkiise guulaystashidiisii la karaahiyaysto sala allahu calayhi waala alihi wasalama inuu guulaysan waayo hoos u dhaco asaan guulaysan la naco sidaas waxaa la rabaa marka in la jeclaado islaamka inuu guulaysto oo saramaro muslimiinta inay guulaystaan oo saramaraan gaalada cadowgoodii ah ay ka saramaraan diinka gaaladana hoos maro diinka islaamkana kor maro ayaa la rabay soo maha saas in la jeclaado waa iimaanka iyo islaamnimadii saas cagsigeed maxay noqonaysaa marka gaalnimo iyo nifaaqi munaafiqnimo النفاق العملي خمسة أنواع والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق